waa wixii xariim looga dhigay xukumkiisa unbuu yeela ayuunbuu yeelanaya ta'asala daalik arrinkaasi asal buu noqday wa asluhaa daliilkeeduna qaacidadan alxalaalu bayin waalxaraamu bayin ilaa aakhirihi min alxadiid ilaa xadiidka xaggiisii dambe laga gaadho aakhirkoo ittasala ay bilawal awalka la xidhiidhay xadiidka marka la isku kaamil yeelo kaasaa daliilo ah xariimkii kolba waxa uu xukum unowaxa uu raacayaa un oo xukumkiisuu noqonayaa shayga uu markaa soonaha u yahay ee uu daba socodka u yahay ayuunbuu xukumkiisa leeyahay arrintaasina waa arrinta asushay oo qaacido noqotay daliilkeeduna waa xadiidkaas saxeexaynka ku sugan alxalaalu bayinun waalxaraamu bayin wa baynahumaa umuurun mutashaabihaat laa yaclamuhunna kaiiru min annaas faman ittaqa ashubuhaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdi waman waqaca fi shubuhaat waqaca fi lxaraam kaaraaci yarcaa xawla alximaa yuushiku an yartaca fiih shubahaadku waa xalaal iyo waa xaraam ayay dee culimmadu qabaan qaarna waa xalaal qaarna waa xaraam leeyahay labadubana xadiidkan unbay kala daliishanayaan oo waxa ay leeyihiin marka la yidhi masala alxalaalu bayin waalxaraamu bayin dee labadaa wixii labadaa cad wixii ka soo hadhay midna ma aha oo sitaa awgeed shubuhaadkii xaraam maaha markaa ilaa waatan la yidhi xaraamtii way cad tahay qolyaha qaarkoodna waxa ay deliishanayaan xadiidka qaybta dambe waxaanay leeyihiin shubuhaadkii xaraam bay noqonayaan maxaa yeele nebigu waxau idhi karaaci yarcaa xawla alximaa yuushiku an yartaca fiih oo seerahaa inta soonaha u ah ee la diiday xoolaha in la daajiyo waxaa loogu diidayaa si aanu neefku ugu dhicin markaa soonihii waa la xukunuun bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay xadiidku wa asluha alxalaalu bayin xadiidkaasaa daliilu ah ilaa aakhirihi min alxadiid lafdigaa ilaa xaggiisa dambe soco dhammaystir xadiidka itasala alaakhiru bilawal xadiidka qaybkiisiisaa dambe awalkay la xidhiidsanta wayadkhulu lxariimu haddaba xariimkii waxa uu soo gelayaa filmuxatam shaygii la waajib yeelay jasman majzuuman isagoo mid la go-aamiyey wa filmakruuhi waalmuxaram karaahiyadii iyo xaraamtiina wuu galaa waxa uu ku leeyahay xaraam xariimkii marmarka qaarkood waxa uu noqon karaa shay waajiba maxaa yeelay dee ka uu raacayaa waajiba marmarka qaarkoodna karaahi uu noqonayaa ka uu raacayaa sidaas mararka qaarkoodna muxaram oo ka uu raacayaa caynkaas kolba waa waxa uu ku xeeran yahay uun amsilo dhowra haddaynu ka soo qaadanno ilaa shan lix meelaha masal labadii fakidood labadii bowdo waxaa la leeyahay waa cawro oo waxa ay xariim u yihiin cawradii ee kal fakidayni fa innahumaa xariimu lilcawrati alkubraa la xukun bay noqonayaan xariimu lwaajib waxaa la yidhaha maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib sidaa awgeed baa waxaa waajib ah marka uu qofku weysiisanayo qayb qoorta iyo madaxa ka mid ah qayb qoorta ka mida inuu maydho iyo in madaxa ka mid ah si wejiga maydhgiisii u dhammaystirmo marka uu maydhayo dhudhunka macnaha gacanta cududda waa inuu in raaciyaa cududda ka mid a markuu dhudhunka maydhayo ila almaraafiq si uu waajibkii u taam noqdo halkanna dee canqowga qur-aantaa lugta waa inuu kor usoo yar dhaafiyaa waxaa kaloo la yidhi ragga cawradoodu maa bayna surati warukba weeyaan waa inuu in yar mid walba hoos u dhaafiyaa dee si xaqiiqaa u noqoto ruuxii dumarka ahaydna wejigii waa inay in in raacisaa madaxa markay asturayso macnaha in wejigaa waa inay raacisaa maca alra's tii xaydka lahayd waxaa la yidhi istimtaaceedu waa xaraam inta udhaxaysa xudunta iyo jilibka lixurmati alfaj waa xadiidkii markaa dee labadii xadiid waataynu soo marayn midina uu lahaa ila nikaax wixii aan wadi ahayn ayaa u bannaan midina uu lahaa waxa uu kaga istimtaaci karaa wixii ka soo hadhay xutunta iyo jilibka inta ka dhexaysa wayadkhulu lxariimu fi lmuxatami jasman shaygii macnaha la waajib yeelay ee majsuumkaa go-aansanaa wuu geli karaa wa fi lmakruuhi waalmuxaram daabitu kulli muxaramin shay kastoo la xaraam yeelay daabidun dheh kullu muxaramin faxariimuhu xaraam ilaa fii suuratin waaxida ilaa fii suura waaxida suuro keliya mooyaane suuro keliyaan iyadiiyo xariimkeedu kala xukun yihiin qaala annaadimu raximahu llah wa kullu maa xurima wax kastoo xaraam laga dhigay falxariimu lahu dawman xariimkiisii dawaaman weligiiba xariimkii u sugnaaday xukmuhu taxriimu xukumkiisu waa xaraam wax kastoo xaraama xukumkiisu xariimka xukumkiisu waa xaraam wey ilaa xariimu duburi zawja intaa ku dhow dhow mooyaane waxaana looga jeedaa maa yakuunu bayna alyatayha faclaman ogow oo duburtii inkastay xaraam tahay haddana alyataynku way ka soo hadhayaan كل محرم فحريمه حرام إلا في سورة واحدة وهي دبر الزوجة فإنه حرام وصرحوا بجواز التلذذ بحريمه وهو ما بين الأليتين ويدخل في هذه القريء آه ساسوي لبدا بيد مركا انت سوق الشيء ومركا يدا وحا لكلا قاضي حكم كي يا حريم كي با لكلا قاضي مركا وا قاعده مستثنات كسو قاعده هره سيودي بانا وحا وليهي مركي ان بارباري بان سو ساري قاعده ده. walmulku lilxariimi shaygii xariimka ahaa mulkinta la mulkiyo xariimka oo filmacmuuri ahaaday limaalik ilmacmuur ayuu ahaaday filmashhuur haddaynu raacno macnaha shay haddii uu ninkan maalig ahay mulkiyo dhulka ka mid a wixii xariimkiisa ana wuu mulkiyey soonihiisa ah intii soonihiisa ana isagaa milkiyaya oo macnaha xariimkan milkigiisu waxa uu raacayaa un macmuurka milkigiisa dad birka dhisato inta xoolaha loogu horayo inta oodeedu noqon karto inahaasoo dhan inta biyuhu ka soo gelayaan waa xariim haddii aad beer samaysato meesha ay biyaha ka cabbayso inaha laga oodayo inaha wey haddii ay guri tahay inta wajahadda daaqadaha iyo albaabada dambaska inaha loogu shubayo baraafiqda inahaas wey walmulki lilxariimi macnaha milkigii uu qofku mulkiyayo xariimkan xariimkaasoo filmacmuuri dee kii la nooleeye ah milkigaasi limaalik ilmacmuur fi lmashhuur macnaa ninka halkan le unba halkaana leh facalaa haada laa yumlaku bilixyaa'i qalcan cid kale hadday tidhaha waanu noolaynayna laa yamliku maaha oo laa yumlaku wey haddii cid kale ay doonto inay noolayso oo qofkii idhaahdo niyo in badan baa kaa waasaca gurigaage intaa anigaa dee goostay lama yeelayo marka maxaa xariimuldaar xariimulxadiiqa waa xariimulbeer dee waxaa lagu ogaanayaa buu ku leeyahy fii baabi ixyaa ilmawaat baabkaa dhulka iyo goosashadiisa iyo qaybsashadiisa baabkaasunbaa dee loola noqonaya xariimka iyo qaybihiisa ilaa mid waliba waxa ay leedahay mid walba si gaaraa loo isticmaala dee way kala xariim weeyi marka gurigii iyo beertii iyo ceelashii iyo la eego mid walba sidiisaa loo raaci loo eegi doonaa uma xariimulmasjidi masjidka xariimkiisii ijcal waxa aad ka yeeshaa xukmahu xariimkaa xukumkiisa ka xukmihi masjidka oo kale uun kala mid dhig fii maa lahu wixii u sugnaaday masjidkaa oo min xurmatin ixtiraam iyo markaas milki u gaara isaga ah masjidku haddii uu leeyahay xariim waa inaha hareerihiisa daaradda maaha daaradda way noo imanaysa waa inaha dhinacan dhinacyada iyo dee inahaas geesta waqooyi ka xigay dayrarkaa yaryar hareeraha ka maraya inahaas weeye taa xukumkiisu waa xukumka masjidkaoo kale un wixii xurmo uu lahaa masjidku isaguna wuu leeyahay xariimkaasi sidaa awgeed buu ku yihi falaa yajuusu fiihi lilbayc falaa yajuusu ljuluusu fiihi lilbayci walaa liljunub wayajuusu اliqtidaa'u liman huwa fiihi biman huwa fi lmasjid min gayri sharطin waاlictikaafu fiih waa xariimkii hadda hareerahan iska ahaa markaase ee meelihii oday yaryara halkaa loogu soo dayray masaajidka koonayaasha en daaraddii ahayn marka haddii la yidhi xukumkii masjidkay leedahay famaa lahu buu yidhi waa fii maa lahu oo la yidhi waa isku xukun wixii xurmo uu lahaa masjidkubay leedahay dee inahaasoo dhan baa markaa ayaa raacaya oo waxba laguma iibsan karo kii mujrimka ah ma fadhiisan karo isla markaana qofkii dee ku dayanayaa shardi la-aan buu ku dayanayaa masaafadii loo eegaya fadaaga looma eegayo halkan ma lagu dhex itikaaf karaa laakiin la iskuma waafaqinta ah qultu waxaan idhi wa qaala waxau idhi kayruhu suyuuti cidda aan ahayn waxay yidhaahdeen kabni xajarba weeyaane lam yaku kalmasjid xariimkaa masjidku masjidkoo kale maaha bay idhahdeen wahwa almuctabar qowlkaasaa ka suyuudi ka xoog badan buu ibn xajar oo markaa xariimulmasjid iyo raxbatulmasjid daaraddii masjidka iyo xariimkiisibaa kala dhow daaradda iyada wuu soo wadaa laakiin xariimku waa inihii hareerahan uu ku lahaa masjidku ilaa iminka waddadaasoo kale u leeyahay ilaa seeskaa wixii ka sokeeya halkan dee ilaa guryahaa wixii ka sokeeya inahaasoo kale dee lama mid noqonayaan masjidkan gudihiisa waxa ay ka dhigan yihiinuun inay markaa axkaamtan uu masjidku leeyahay aanay lahayn iyagu wuu leeyahay milki ahaan isagaa leh wax kalena lagama dhisi karo laakiin tasarufaadkii la diiday masjidka dhexdiisa in lagu sameeyo meelaha waa lagu samayn karaa mujnibkii baa fadhiisan kara oo markaa beeci baa lagu samayn karaa oo ictikaafkii baan ku asaxaynin halkaas markaa qultuna sheekhaale wa qaala kayruhu qaaladan uu ka sii warinayana macnaha wuxuu ujeedaa suyuudi sida ibnu xajar oo kale waxa ay leeyihiin lam yaku kalmasjidi wahuwa almuctabar ay lmuctamad markaa haddaba raxbadii buu ka hadlaya daaraddii kadaaka sidoo kale waxa ahaatay fi raxbati raxbadii daaraddii masjidkana alkhulfu nuqila khilaaf baa la soo raray masjidkaoo kale miyay la mid tahay mise lama aha waayo haddaba daaraddaasina allatii tubnaa lahu waa ta loo dhisayo masjidka id tattasilu marka ay la xidhiidhayso ay dee ku dhegantah waa daaraddii masjidka ku dheganayd wa cadduhaa minhu in daaraddaa masjidka lagu tiriyo yadhabu ilayhi waxa ku tegaya fii maa xukiya sidii la sheegay aljumhuuru jumhuurtaa sidaa ku tegay in daaradda lagu dara masjidka wa huwa almadhabu sidaasaana dee ah makaanu taga culimada fi lmadhab daaradda laftigeedii dee go-nayd een dusha ka hagoognay weeye intay saa u soo dayrnayd dee albaab dambuun lahayd een dusha ka hagoognay daayada qudhigeedu waa waxa ay la mid tahay uun xariimkaa horaynu soo marayn waanay ka sii sokaysaa oo iyadaa macnaa way ka sii adag tahay xariimkaa inkastoo khilaaf lasoo naqilay lafteeda axkaamtii masjidka dhexdiisa ku sugmaysay amaba waxyaabihii masjidku ula gaar ahaa iyo xurmadiisii ma yeelanaysaa mise ma yeelanaysa labada waa la yidhi waana binaha la samaynayo ee masjidka ka sii dambeeya ee la itisaalaya la xidhiidhaya buu kuleeyahay haddaba macnaa in masjidkii un lagala mid dhigo jumhuurtaas sidaa qaba fa qaala fii sharxi lmuhadab qaala saaxibu ashaamil waalbayaan tacaamul buuha waa ashaamil hiya maa kaana mudaafan ila almasjid wa cibaaratu almuxaamili hiya almutasilatu bihi khaarija walam yufariquu bayna an yakuuna baynaha wa bayna almasjidi dariiqun am laa wa huwa almadhab ama waddo yaribaha udhaxaysaba ee kol haddii ay dayrkaa dambe tahay wadiiqo yaribaha dhex martee way raaci un wa qaala bnu kaj in infasalad canhu falaa laakiin waa inaanay ka go-nayn sidii masjid kale un ibnu kajkaasina waa yuusuf ibnu axmed ibnu yuusuf ibnu kaj addaynuuri alqaadi shaaficiy xaraamiyada ayaa dishay leyla toddobiyo labaatan ramadaan sanadii afar boqol iyo shanta hijriya kadaaka sidaasoo kale ayaa firab firaxbati meeshaa daaradda la ydhahdana alkhulfu nuqila khilaaf lasoo naqilay masjidkay ka mid tahay iyo kama mid aha waayo daaradduna allatii tubnaa lahu id tattasil waata masjidka loo dhisaya marka ay la xidhiidhayso haddaba wacadduhaa minhu in masjidkii uun lagala mid dhigoo lagu tiriyo ilayhi tirintaa noocaasa xukumka ah yadhabu ljumhuuru jumhuurtaas taa ku tegaya fiimaa xukiya wa huwa almadhabu qaacidadaa halkaa aynu kaga baxnay sidaasay lahayd alxariimu lahu xukmu maa huwa xariimun lah mustatnahaana way lahayd markaa alqaacidatu taasica ida اjtamaca amraani min jinsi waaxid walam yakhtalif maqsuuduhumaa dakala axaduhumaa fi اlaakhar haaliban marka ay kulmaan laba amar oo laba arrimood oo isku jinsiyo axkaamta dhexdeeda ah ujeeddada laga leeyahayna aanay iskhilaafsanayn midbood midkoodba ka kalu dhex gelaya macnaha isku midun bay noqonayaan oo shay keliya lagu wada fulin karaya waa sida haalibka ah hayrulghaalib dee masaa'il baxayaa way jiraan in yajtamic haddii ay kulmaan amraani laba arrimood oo min jinsin isku nooca isku jinsi ah isku jaada jinsigaasoo curifa la galanayo jinsigaasoo fardin keliya oo aan laba jinsi dee kala ahayn fardi qura ah wa maqsuuduhumaa ujeeddada laga leeyahayna lam yakhtalif isma khilaafin dakhala fardun minhumaa waaxidun minhumaa bay ka dhigantay mid labadoodaa ka midii fil aakhari ka kalau dhex galay haaliban laakiin calaa khilaafin daahir wey calaa khilaafin daahir khilaaf jira u gelayaa iyo ma gelayo amhilo badan baynu ka soo qaadan maadaam sharaxiisa uu yaro badiyey ilaa afar iyo toban tusaale aynu ka soo qaadan innagoo soo koobayn waxaa ka mida mael laba xadad baa kulmo weysalaan iyo jinaabo ah maydhi keliyaa ku wada filan oo markaad maydhato waad soconun waad tukanun janaabo iyo xayd baa kulmay dee way ka wada maydhanun qofkii muxrimka ah fii maa duuna alfarji buu kala mubaasharooday fidya lagu lahaa hadduu kaba daro uu jimaaco fidyadii iyo kafaaradii way israacin xadad iyo waxaa kulmay nijaaso xukmi ah nijaasada xukmidii dee waata aan arag lahayn sala kaadidii oo kale halkaa ku engegtay qoobka intay qofkii kaga dhacdo markaa waxaan u doonayaa inuu ka weysaysto mar qudhun buu wada maydhi doonaa waataynu shalay soo marayna tusaalaha shanaad masjidkii buu galay salaad faradana wuu ku bilaabay taxiyatulmasjidkiina way raaci walow dakhala muxrimu muxriman bixajin fardin aw cumratin dakhala fiihi alixraamu lidukhuuli maka markaa dakhala almuxrimudaas ayaa dakhala xarama ah xarama wey xaramkii buu galay waxaana loo dee shardi ahay qofku markuu xaramka gelayo inuu camal ku galo cumro iyo iyo farad mid kasta ahaatee marka hadduu farad un xidho dee way wasaxaysa safxadda kale sadarka labaad salaada dhexdeedii buu dhowr jeer aada buu u fikirayo o u saawiyey dee laba wuxuunu la iman doonaa sujuudood ee haddii afar saawi ay ka dhaceen afar jeer min laba sujuudood ma sujuudayo dee marka uu ka sii baxayo salaadunbuu labadii sujuudood la iman doonaa saddex sadar marka aad dhaafto ninkii haddii uu bikriga ahaa sinaysto dhowr jeer saddex jeer ama qofkii shaaribkaabaa dhowr jeer khamrigii cabay ama dhowr jeer buu qofkii xabay xad qurun buu leeyahay oo way israaci doonaanun safxadda kalee soo jeeda sadarka saddexaad manaa safxadda boqol iyo sagaal iyo toddobaad wad-u shubha ayuu ninkani la yimid dhowr jeer buu markaa soo noqnoqday meher qura un baa lagu leeyahy macnaha shubhatulfaacil weeyaan tusaale ahaanba ka soo qaado t c buu mooday markaasuu wadiyey haddana habeen labaad buu wadiyey haddana habeen saddexaad markaa wuxuuna lagu leeyahay meher qura laakiin haddii dhowr jeer uu tacadu macnaha shubhadii tacadudo oo tii uu kolkii hore t c moodayba haddana nikaax faasidii ugu dhacay dee markaa laba meher bay leedahay afadii waxaa kaloose laakiin masaladaas sii raacaysa taa uu wadiyay haddii aynan tahay arshul bikaarana way leedahay afar sadar marka aad sii dhaafto walow azaala aطraafan wala daa'ifa uma maata siraayatan aw xaza dakhalat fii diyati nafs ninkan markii hore halkaas miskuhu kaga dhufta xabadoo baaralays buu noqday markaa socodkii iyo jimaacii iyo quwatuljimac iyo ixbaalkii mamaru lbowl mamaru lghaayid waxaa la quwatu sulbiga laftiisii oo jabay adugu ilaa siddeed boqol meelahaasay noqonayaan baaralayska marka intaa dambe la eego markaasuu ku dhagaroobay haddana halkii hore dee la daa'iftaa badani boqol boqol halaad bay ahay markaa ama siraayu qofkii u dhintay ama isagaaba dilayba dee magun baa lagu leeyahy keliya marka ninka laba nabar buu ku dhuftay midina camdi buu ahaa midina waxau ahaa khata markaasoo kale isma tadaakulayaan oo nabarna halkan uu kaga dhuftay nabarna xaggan hoose oo mindidii uu kolkii hore sidaa ugu sii waday unbaa xaggaa ugu dhacday markii dambena isagoon u kasayn xaggan markaa waa kala baydhayaan iyagoo mithaalkeenna soo geli mayso haaliban tay ku baxayaan ولو قطع الأجفان وعليها أهتاب دخلت حكومتها في ديتها انت نو كتر مركا دي طبالك طبالك إن ده الدشي هاست دي كاملوها دي من دي لبا أفرتو ده مركا لا يسكو دره مركا أهدافته وكرف دي حاجبية هدبي باك لا ترى هدبيكو وبارا حربها مركو حربها كرفنا حكومة هي marka xirribihii iyo dee way israaceen haragii kolka uu fujiyey intan indhaha ku daboolana ishiioo caddeey dabadda timid markaa xukuumaddii xirribuhu wuxuuna raacaysaa untaa oo ninkii dee boqolkii halaadee daboolladan indhaha unbaa la weydiinaya marka halkaa waa nasku buu idhi waa sinj weeye sinj waladfar walka fi diyati lasaabic waa sinju fi diyati sin oo maala dee ninkii intan uu fujiyey ciridkaasoo dhan buu kelbad ku qabto markaasu fujiyey markaa gunti guntii halkii ay ciridkii intii ciridka ilig uu ku jiray ee wuxuuna raacaysaa un iligka haddii uu qasabadiiba ka wada jaro xashafada diyadeediina way gudagelaysaa oo intaa kamrada la yidhaahdo ee dekarka caadadiisa ee daleeka gaara le marka la jaro waa dee boqolkii halaad marka haddaba qasabadiina hadduu raaciyo way isgudagelin israacayaan marka waxa dumara intan ilmuhu jaqo dii laga jaro boqol hala waxay ahayd dee nisfa diya labada naasna dee diyadeedii oo kaamil ay ahayd waa inta madow hadduuse laakiin naaskii oo dhan jaro waa isla intii un iyaduna tusaalaha u dambeeya afar iyo tobnaad walow lazimahaa ciddataa shaksin min jinsin bian dallaqa uma wadica fi lciddati tadaakhalata ninkan isaga ahi ruuxan dumarka ahi way ka ciddo tirsanaysa iyadii oo ciddadii ku sugan buu haddana wadiyey ciddo labaad ma qaadayse taasunbay ku dhammaystirmaysa maadaam dee waxaa laga ixtiraasayaa uu yahay ninkanoo qura ciddadaasoo qura ay ugu wada dhammaanaysa amtiladaasoo dhammi waxa weeyaan shay isku jinsi keliya oo isgudagalay ayuunbuu noqon doonaa kaba sii soco alqaacidatu alcaashira icmaalu alkalaami awlaa min ihmaali hadalkiioo la tixgeliyo ayaa ka roon iyadoo la rafido oo meesha laga saaro hadalka in la tixgeliyo oo camal loo sameeyaa ka wanaagsan iyadoo bilaa camal laga dhigo oo la yidhaah waa laaqi marka hadduu qofku hadal ku dhawaaqo hadalkiisaa in qiimo loo yeelo wey waxa u uhi welilkalaami hadalkii yaafataa ninkan dhallinyarada ahaw alicmaalu awlaa in la xaq siiyo oo la tixgeliyo oo wax lagu fasiro ayaa ka habboon min alihmaal in laga yeelo laaqi fii maa qaaluu sida ay yidhaahdeen ilaa lix tusaale haddaynu ka soo qaadan ilaa toddoba tusaale waa min haadaa laga gaadho waxa uu ku leeyahay ninkii waxa uu dardaarmay oo uu yidhi durbaankayga ha laa bixiya buuri oo hebel ha la siiyo laba durbaanna wuu lahaa mid mubaaxa iyo mid khayru mubaaxa mid mubaaxahoo jihaadka loo tumo dee afgarashadii jihaadka ah iyo mid meelahan uu ka garaaco oo meelihii markaas kharibnaa u ku garaaco markaa lama odhanayo ninkani dee kugu jeeday waa kaa xaraamta ah ee dardaarankiisii waxba yuu soconin icmaalulkalaami awlaa min ihmaali durbaanka saxdaa dardaarankii ku fasir afadiisiioo halkaa taagan iyo dameer ama awr waxuun dheh waxaan laba furin ayaa waxa uu ku yidhi axadukumaa daaliq axadukumaa daaliq ilaan rag wax waliba uu ka suuroobaa qaar wareerana waa jiraan markaa iyadii waxaa la odhanayaa dee dameerkii maba furmi karee icmaalulkalaami awlaa min ihmaali afadiisiibuu dalaaq kula khidaabay iyadunbaa furmaysa ajinabiyadiisa laakiin la mid noqon maysa ximaarkiio dee waa maxalu dalaaq tusaalaha saddexaad waxa uu wax ku waqfay awlaaddiisa awlaadna maba leh qaar uu se u awow yahay buu leeyahay icmaalulkalaami awlaa min ihmaalih markaa kuwaa u awooga yahay un ku fas kuwaasunbuu waqafkii xaggooda u dhacaya maadaam dee awlaadu sulbi aanay jirin tusaalaha kale afraad waxa u ihi zawjaatii dawaaliq xaasaskaygoo dhan baa wada furan buu hadal bay kala daysan weyday markaa maba lahaba xaasas ninkanie qaar uu furo rajciyaata ayuu leeyahay oo masalan dee aan weli ciddadii ka bixina uu soo ceshan karo kuwaasun baa lagu fasiraya kuwiun baa isa sii kaba raacaya oo sii soconaya حايل الروح الضمرها عدة رجعية كترته وطلاق وخدعة إله إيه الظهارك إيه انتوضن حايل في حكم الزوجة أي ميلا بلان قبتها دي وتنبح ليس قرقين لماشينا جوك ميلا بلان بأفضل كلامتها مركا آه وانا كان دي قرآنكي تلمامي إن مركا أما الله فره أما الله سوع الشدو مركا هدي يدي عدة رجعية كترته وصي فره وراعد وانا kuwaas baa lagu fasiray icmaalu kalaami awlaa min ihmaali waxa kamid ah fadiisiibu ku yiri in dakhalti daara fa anti in dakhalti daara anti taaliqun buur in dakhalti daara anti taaliq waa tacbiiraan saxnayn xagga carabiga maxaa yeelay jumladu marka ay jawaab shardi noqoto ismiyana tahay dhexdii meelooda xagga carabiga faada la gelin jiray ayay ka mid ahayd ismiyatun dalabiyatun wa bijaamidin wa bimaa wa bilan waqad wa bitanfiis ixdaas hadee jawaab shardi dhacaan fa baa la geliyaa xagga carabiga maxaa yeelay saalix baanay ahayn mowdica shardi in la dhigo haddaba tacbiirkan xagga carabi ahaan yuu ku saxnaani ee lama odhanayo wuu khalday mana asixin dalaaqiis ee waxa weeye icmaalu lkalaami awlaa min ihmaali marka ninkan isagoo fa'dii geliyuun baa loo tixraacaya laxniba ha ahaatee waa loo kabi laguma sii adkaynayo lama odhanayo مركا بها دعو طلاق ثم نقل عن البشنوجي البوشنجي أنه يسأل نقا شاقا سوحة وليه ولا سألية إسماعيل بن عبد الواحد بن إسماعيل أبو سعيد الإمام الفقيه شنب قرية سنكيب الانتهي جريادة سيقوحة وليه وحو قد شهدها لويديه وتعليق بها هيد مركا الله دخلت الدار أنت فأنت بأدو شهدها تعليق بها mise tanjiis baa doonaysa inaad imika furto labadaasaa la kala weydiin tusaalaha lixaad ama toddobaad waxa uu noqonayaa waxa uu ihi afadaydoo masar joogtaa way furanta makaanay joogtaa amaba sidaa cagsigeed iyadii oo masar joogta ama halkan hargeysaba joogta ayaa waxa uu ihi anti taaliqun fii maka ama anti taaliqun fii madiinati kada fii burco waad furan tahay buuhi adigoo halkaa jooga icmaalu lkalaami awlaa min ihmaali imika un inuu furay ka soo qaad sifadaasi wax maqsuuda maaha dheh tambiihdaa yar waa masalo yaroo iska jaanibiya wey wuu sii raaciyo waxau uhi laakiin idaa mastawayaa binisba marka ay ku sinmaan weeye nisbada ilalkalaam loo nisbeeyo xasba maa qad nabbaha sida uu suyuudi baraarujiye markaynu raacno icmaal iyo ihmaal ayaynu sheegnay markaa hadalka kolka labadooda loo wada eego waa marka ay u siman yihiin macnaha nisbaynta icmaalka iyo ihmaalka loo nisbaynayo hadalkee loo eegayo waa inay u siman yihiin oonay u kala dhoweyn oo kanna uu noqon karo hadalkii lagu fasiri karo kanna lagu fasiri karo waa sidaas weeye idaa mastawayaa binisbati ila alkalaam icmaalkii iyo ihmaalkii markay u siman yihiin hadalkii weeye haddayse laakiin u kala dhow yihiin lama yeelayo sidaa xagga markaa waxaa la marayaa ihmaalka oo icmaalkii lama raacayo icmaalulkalaami ma noqonaysee ihmaalulkalaami awlaa min icmaali idaa mastawaya markaanay sinmin wey tusaaleyaal haddaynu soo qaadanno waxau ihi waxa aan dardaarmay ciidaankayga ciidaan markaa dee ciidaan waxaa la yidhaha bahalahan la garaacana waa lagu sheegaa qor ulahana waa lagu tilmaamaa walceshay oo masel dee ulo iyo kamanadan aan banaan welibana dee lafdigaasi wuxuu u dhow yahay xagga musطalaxiisa marka la eego ama curfiga waxa uu u dhow yahay kuwa muxaramka ayuu u dhow yahay markaa wasiyadaasi way burtay waa la ihmaalinaya macnaha lama odhanayo icmaal ha la siiyo sidii durbaankii hagaagsanaha lagu fasiro lama odhanayo ee sidii dhibliga uma sino labadan eray waa way u kala dhow yihiin markaa ka muxaramka ah baa inta badan loo isticmaalaa ciidaanka ee ulahan iska caadigaa dee looma isticmaalo macnaha qaalib ahaankaasaa inta badan lagu sheegaa daba kaa qaalibkaa unbaa lagu fasirayaa wasiyo wax xaraama la dardaarmay weeyaan way burtay wey tusaalaha labaad waxau idhi zawajtuka faatima nin buu la hadlayo waxau idhi zawajtuka faatima walam yaqul bintii lam yasixa cala alasax likahrati alfawaatim kun faadumaa joogadee markaa inuu yidhaahdaa bahay zawajtuka ibnatii faatima marka haddii uu doonayo inuu caameeyunbu faatimo ku gaabsan doonaa haddii haddaba uu sidaa yidhaahdo dee lafdigani icmaal laguma samaynayo ee ihmaalka xaggiisunbaa loola kacaya waa mid tusaalayaashaasaa ka mida beydkan mustanaha ah uu soo reebay macnaha qaacidadii shardiga loo xidhayaa waxa weeye icmaalulkalaami awlaa min ihmaali marka ay tahay inay nisbada u wada siman yihiin kalaamka oo xagga musطalaxa marka laga curfiga ama macnaha waa inay u siman yihiin qaaluu wa fiiha tadkulu ta'siisu awlaa min ata'kiidi ya ra'iisu qaaluu wa fiiha tadkulu ta'siisu markaa qaaluudaasina waxay la socotaa shicirka wa min haadaasina wa fiihaa wey qaacida tuntaa waxa yaryar ku farta yaryar ku qorayna kama mid aha ee waxa weeye qaaluu wa fiiha tadkulu ta'siis shadriga horaa intaas wa min haadaasaa matnigu nuskhadii sida ay dhigayso wa fiihaa wey markaa qaacida tuntan ata'siis wa tadkulu udhaxaysaa kuma jirta iyad matni qaaluu waxa ay yidhaahdeen wa tadkulu fiihaa qaacidadanaynu soo dhaafnay waxaa soo gelaysa qaacidadan soo socota oo odhanaysa atta'siisu awlaa min ata'kiid in wixii la bilaabo ayaa ka wanaagsan in la isku adkeeyo hadalkii yaa ra'iisu ninkan madaxda ee mucadamka ahow kolkaa hore waxay soo ahayd ihmaal iyo icmaal iminkana hadalkii waxa uu dhex yaallaa ta'siis iyo tawkiid macnaha laba arrimoodba uu u suuban karaa inaynu mustaqil ka dhigno labadan erey ee soo noqnoqday ee labada ereygan labada jeer sheegan inaynu ka dambe ka dhigno mid musta'nafa oo markaa ta'siis baabkii uu noqdo iyo in kan dambe ka hore lamida lagu adkeeyo labaduba way bannaan yihin markaa waxaa fiican ta'siiska oo dee alaslu ata waxaynu soo maraynay alaslu alta'siis ayaynu soo maraynay oo inaanu asal ahayn ta'kiidku ayaynu soo qaadanay amiladaad ku garana xaaskiisiibuu ku yidhi anti aaliqun anti aaliqun waxna muu niyoonin istinaaf baa lagu xambaaray waad furan tahay waad furan tahay waad furan tahay buu ku celiyey saddex jeer maxaad uga jeeda haddii la yidhaahdo oo uu dhaa dee waxaa niyeeyey inaan isku adkeeyo dee niyadaa lagu fasiraya oo markaa maqaasidu niyaday noqonaysa laakiin hadduu iska yidhaahdo un waxaa lagu fasirayaa dee asalkii asalkuna wuxuu ahaa ata'siis in jumlo waliba macno gaara ay bixiso gooni u socoto oo wax la isku adkeeya aanu jirin ayaa markaa asalku ah asalkii baynu cuskanayna wa minhaa idaa qaala lizawjatihi in daahartu min fulaanata alajnabiya fa anti calaya ka dahri ummi uma tazawaja tilka wa daahara fahal yasiiru mudaahiran min azawjati اluulaa wajhaani asaxuhumaa fi tanbiihi illah xamla lisifati calaa sharqi macnaha waxa u ihi heblaaye haddii aan ka dihaartamo ee dihaarna waad garanaysaa heblaaye haddaan ka dihaartamo heblaayada ajnebiyada ah haddaan ka dihaartamo adiguna mudaaharaa tahay buuhi fa anti calaya ka dahri ummi markaa laba dihaar baa yaalla kaa ajnebiyada iyo kan dee tan iminka la qabo daba heblaayadii hadduu ajnebiyinimadii ka saaro xurmatuhu ay noqoto uu dee soo guursado dabeetana uu labadiiba ka dihaartamo maxay noqonaysaa dee waxay noqon doontaa tii hore ee ajnebiyada ahayd mudaahir kama noqonayo maxaa yaele sifadii baa qeyd ahayd sifadii ajnebinimadiiba waa in la hayaa watadkulu fi hadihi alqaacida atasiisu min awlaa min ata'kiid qaacidadan koob iyo tobnaadna waxa ay leedahay waa beydka laba boqol iyo lix iyo lixdan alkharaaju bidamaan alkharaaju bidamaan qaacidadu waa taa dakliga shaygan ka soo baxaa waxa uu raacayaa ciddii magdhabi lahayd waa xadiidkii wey oo shaygaa wixii ka soo baxaa waxa uu daba socdaa ciddii magdhabi lahayd ciddii magdhabi lahayd baa manfaciisa qaadanaysa wey xadiidku waa xadiid saxiixa shaafici axmed abu daawud tirmidi nasa-i ibnu maaja ibnu xibbaan intuba way wariyeen caaishaana nebiga ka soo warinaysa sababkiisuna waxaa wuxuu ahaa sida fii bacdi duruq ku sugan ninbaa addoon iibsaday muddo dheer buu agtiisa joogay ceeb buu ku arkay ninkii lahaa buu ku celiyey oo labadoodii nebiga ay sula doodeen markaa ninkii dee lagu soo celiyey addoonka ayaa waxau idhi nebi moxamed oo hadda ninkani wuu ku shaqaystay deef badan baa ka soo gashay ceeb ha ku arko ha igu soo celiyey adduun badan buuse laakiin intuu haystay u soo saaray addoonku marka adduunkii waan rabaa wey macnaheedu wixii ka soo baxay waan doonaya kol hadduu igu soo celiya ilaanba ceebtii markaa nebigu waxa uu yidhi alkharaaju bidamaan waxaan soo baxay kharashkani meeshan dakligaa meesha ka soo baxay waxa uu daba socdaa magdhowgii markaa ninkani dee addoonkan haystay hadduu ku dhinto wuu magdhabi lahaa ilaan wuu iibsaday waanu guddoontay markaa wuu milkiyey markaa hadduu dhinto addoonkii dee isagunbuu ka dhintay bay noqon lahay wixii ka soo baxana isagunbaa la weyy abu cubayd waxa uu leeyahay waa abulqaasim ibnu salaam alfaqiih alxaafid almutawafaa sana laba boqol iyo saddex iyo labaatanka waxa uu ku fasirayaa sida aynu markaa ku fasirnay xadiidka intaasunbuu sii naxnaxinaya hadduu dhinto isaga ayuu ka dhiman lahaa markaa wuxuu daba socdaa qaacidadaa odhanaysa alunmu fii muqaabalati alurm algunmu fii muqaabalati algurm dheeftu wuxuunay daba socotaa magdhowga waaya haddaba laba su-aalood baa lagu bushii karaa ama muran la keeni karaa qaacidadaa markaynu nidhaahno alkharaaju bidamaan ama algunmu fii muqaabalati algurmi gurmiguna dee waa dheeftii gurmiguna waa magdhowgii kolkaynu nidhaahno laba su-aalood baa soo aroori karaa ta hore waxa ay leedahay haddii shay la kala iibsado tusaalahaan rikoorhkaas oo kale welina aan la kala qaadanin baayic iyo mushtarina uu dhex yaallo dee inta uu gacanta ku hayo ninkii baayac ahaa damaantiisu weli ku sugan yahay macnaheedu hadduu dhinto isagu ka dhintay weeyaan maadaamaan lagala wareegin maca daalik ziyaadooyinka ka soo baxa ee ka yimaada mabiicda dee ninkii iibsadee mushtariga ahaa baa qaadanaya oo iminka hadduu dakli soo saaro ama neefkii xoolaha ee xaamilka ahaa uu dhalo ama midhihii ay dhalaan dee mushtarigii baa qaadanaya haddana hadduu dhinto baayicaa gacanta ku hayuu ka dhiman lahaa maxaa la yeelayaa marka sidee baa laga jawaabaya ilaan waatan aynu yidhi algunmu fii muqaabalati alqurm marka hadduu magdhabayo wixii ka soo baxee ziyaadaadka ahaa inuu baayicu qaato miyaan ahayn maya maya waxaa laga maarmaana markanuu magdhabayo inuu milkisan yahay markaa baayicii dee mabiicdii miyuu milkisan yahay ilaan kol hadduu iibiyo mushtarigii uu ka iibiyey ma milkisanee milkigiisii way ka baxday milkigii mushtarigana taamumay gelin taamumay gelin oo dee markuu guddoonto ayuu mushtarigiina milkii lahaa markaa maadaam ninkan baayaca ahi aanu milkisanayn shaygii wixii qunmiga ahaa ee ka soo baxa ma yeelanayo ma yeelanayo maca daalik damaantiisiina wuu ku jiraa oo ta uu xadiidku tixgelinayaa waxa weeye in markaa uu milkisan yahay shayga inuu milkisan yahay markaa baayiciina ma milkisana milkigaasaa ka reebay markaa su-aasha labaad waxa ay leedahay haddii la yidhi algunmu fii muqaabalati algurm ninku hadduu qaasib yaho maala uu nin xoog kaga qaado rikoorhka ah dee wuxuu ku jiraa fii gurmi oo maalintu ugu qiimo badnaadaa marka la qabto laga magdhabaya intoo la tacsiiro xaddiisii la mariyo wixii adabtiisaa la mariyo ayaa wixiina laga magdhabayaa maalintu u qiimo badnaa haddaba maadaamuu magdhabayo wixii dakli ahaa ee ka soo baxay dee qaasibkii muu qaato ilaa alqunmu fii muqaabalati alqurmi baa la yidhi iyada qudheedu waa tii oo kale u damaantiisa wuu yahayse laakiin waanu milkisanayn qaasibku wuxuu qaato miyuu milkiyaya sharci ahaan ma milkiyayo idan markaa ma qaadanayo kharaajka iyo wixii dheefee ka soo baxa laakiin ninkan alaabta iibsaday ee guddoontay ee milkiyey ee ceebta marka dambe u celiyey dee shay uu milkiyey buu ahaa labadaa bushina intaas wuu ku taxliilinaya intaa yar labadaa su-aalood buu ku wadaa waxau uhi laakinahu sidaa ha ahaatee kharaja can daa arrintaa waxa ka baxaya maa low actaqat ilmaratu ruuxii dumarkaadi hadday xorayso cabdan addoon bay xoraysa lilquwaa quwo darteed laltawaa iyo waxbuu ihi waa lilquwaa wey sidaa nusqatulmatni ku sugan falibnihaa inankeedii waxaa u sugnaaday walaa'uhu welihiisibaa u sugnaaday inankeedii welihii addoonka walcaqlu magtiina low janaa hadduu addoonkii waxyeello geysto calaa casabatin lahaa xigdadeeda ayay magtiina dusha ka saarantay ra'ow daalik arrintaasay raayiyeen halkan waxa uu kuu sheegayaa qaacidadeennii hore ahayd alkharaaju bidamaan mid mustatnaad ka ah suura mustatnaad ka ah ila waxaan isku ogeyn qofkii haddii wixii uu magdhabaya ama lagu leeyahay ama isagii uu ka dhimanaya wixii ka soo baxay inuu qaato waxaynu halkan haynaa markaa qof shayga dheeftii ka soo baxday yeelanaya laakiin wixii dhibaato ka yimaada aan loo tiirinayn isaga ruuxan dumarka ahay nin bay xoraysay addoona markaasay dhimato alwalaau liman actaqa baa layidhi alwalaa luxmatun ka luxmati nasb markaa welihii addoonkan oo ah markaa dhaxalkiisii yaa leh dee haddii muctiqadii ay dhimatay inankeedii baa leh waaya inankeedii baa walaagii addoonka yeelanaya laakiin addoonkan hadduu jinaayo geysto inanka waxba la weydiin maayo ee taa muctiqadaa tolkeed baa laga qaadayaa magta idan markaa ninkani ibnigani tan muctiqadaa ibnigeedu addoonku welihiisii wuu leeyahy anficiisii iyo qunmigiisii wuu qaatay laakiin addoonku wixii uu geysto waxba laga weydiin maayo marka alqunmu fii muqaabalati alqurmi ama alkharaaju bidamaan meesha way ka baxda ay ka baxda waa suura mustatnaad markaa waxa uu ku yihi waxa ka baxaya hadday addoon xorayso markaa litaqwaana dee waa mumkin inay noqon karto laakiin lilquwaa baa qoran oo dee markaa wuxuuna lagu awili doonaa lilquwaa quwo darteed macnaha si uu xornimadaa awgeed awood u helo hadduu dee xornimadaas markuu xor noqday ila awood buu yeelanaya addoonkii taa darteed un markaa ayaa u xoraysa ibnigeedii welihii addoonkan uu leeyahy falibnihaa walaa'uhu ay walaa'u lcabd oo hadduu addoonku dhinto u dhaxlaya waa mid waalcaqlu magtiina low janaa hadduu addoonkii waxyeelo geysto low janaa shaksan weeye calaa casabatin lahaa dee iyada tolkeedun baa la weydiinaya laakiin ibnigii waxba la weydiin maayo ilaa ibnigii iyo hooyadii isku tol maahe waa kala qole markaa iyada qoladeedii unbaa loo raacaya ibniganina wuxuu yeeshay markaa qulmigii casabadiina qurmigii bay yeeshay markaa waa suura mustatnaad min dalika alqaacida waqad yuraa in la arka ayaa laga yaabaa filcasabaati milu casabooyinkii qof la mid ah ibnigan kaasoo yacqilu fi lkhata khaطi'ii magtii bixinaya walaa irha lahu aan haddana dhaxalkii waxba ka qaadanayn waxaa laga yaabaa wuu ku yihi in casabooyinka kale lagu arko masaladani waa istidraad bilmunaasaba ayuu u sheegaya takmilan lilfaa'ida waxaa laga yaabaa casabooyinkii in lagu arko kanoo kale ibnigan oo kale macnaa qof sidiisa xaa'is ahoo dee maalkii wada qaadan kara laakiin haddana haddii marka baabulkhata la eego magtiina isaga lagu leeyahay miiraadkiina ka qabaya tusaale waxaanu usoo qaadan karnaa xadiidkii aan abu daawud iyo tirmidi midu ahaa mooye aduu sunanku ku jiray laba naagood baa islaayo mid baa mid kale ku tuurtaoo uur leh ee calooshay kaga dhufatay dabeetana wixii ku jiray ay kasoo tuurtay tiina way dhimatay nabarka lagu dhuftay markaa naagtan iyada ahee wax dishay dabcan magtii lagu yeeshay tolkeed buu ka qaaday nebigu tolkeed taa iyada ahee dhimatay dhaxalkeediioo dee magtii ka mid tahayna waxaa qaatay carruurteedii iyo ninkeedii markaa carruurtii iyo ninkii waxa ay qaateen diyadii waxa ay heleen markaas miiraadkii oo dee diyadiina dabcan waa ka mid laakiin magtii iyaga waxba lagama weydiiye markaa meeshii waxaa ka soo baxday waa meelahay la yaabaan qolyahan jaahiliyiintu markii xagga magta loo kacana tolkeed baa laga qaadaya xagga miiraadkana dee ninkeedii iyo carruurteedii baa leh markaa walaaladeed ka soo qaad miligan uu sheegayo maala alcasabaat waqad yuraa fi casabaati milu kaa ibniga lamida maal walaaladeedba ka soo qaad ruuxaa dumarahee magta laga bixinayo walaaladeed dee waa kuwanoo diyat alkhata bay bixiyeen maca daalik may dhaxlin taa dhimatay hadday iyadu dhiman lahayd may dhaxleen dee waxaa dhaxlaya zawjkii iyo dee awlaaddii oo zawjkiina waxa uu qaadanayaa rubuc dee inta soo hadhayna waxaa qaadanaya awlaaddii markaa kolkay wax dishana tolkiibaa ka bixinaya kolka iyada la dilana dhaxalkeedii tolkii qaadan maayo waa sidaas wey meelaha aaday ugu murmaan wey la yaabaan waqad yuraa in lagu arka ayaa laga yaabaa fil casabaati miluhu inankan oo kale midtiisaa dee wax dhaxla milu ladii yariu walaa yacqil oo dee mael qof kula mid ahun xagga waarisnimada iyo casabanimada kaasoo yacqilu fi lkhata marka magta ayuu makta macna khata ah ayuu isagii bixinayaa yacqilu diyadii buu bixinayaa wey fi lkhata'i fi diyati alkhata walaa irsan lahu dhaxalkiina waxba kuma leh taasina way jirtaa la soco alqaacidatu haaniyata cashara alkhuruuju min alkhilaafi mustaxab in khilaafka laga baxaa waa arrin sunno ah buu kuulo iyaduna fiican fayustaxabu waxaa la sunneeyey alkhuruuju yaa fataa ninkan dhallinyarada ah oo min alkhilaafi in laga baxo xasba maa qad sabata sida qawaacidda ku sugnaatay haddii aynu raacno in khilaafka in khilaafka laga dhex baxo culimada waa iska wanaagsanta amhila haddii aynu ka soo qaadanno hoos u yaleegto waxaa ka mid a markaad weysaysanayso inaad ku jijibiso ila madaahibta qaar baa waajib ka dhigay madaxa inaad dhammaantii wada masaxdo cinda shaaficiya ilan jus bay iyagu qabeen in la masixi kale melidii marka ay ku engegto jidhkaaga in laga jajabiye ahayd markaa culimada qaarkood baa qaba in la maydho eh maydh marka salaado dhowra matal shan salaadood lagu leeyahay tartiibkoodii in qadaa loo sameeyo iyo in loo samayni waa masale khilaafiya dhinaca markaa la isku waafaqsan yahay raac oo ah inaad tartiibisaba culimada qaarkood baa waxa ay qabaan salaad adda-ah mid qalaa laguma daba xidhan karo iskabadaa kol haddii la isku khilaafay saddex marxalo wax ka yar laguma gaabin kara ayay qaarkood qabaan dee saddex marxalo iyo wixii ka ka badan markaa ku gaabi kitaabat alcabdi alqawiyi alkasuub bay qaarkood qabaan inay laga maarmaan tahay hadduu addoonkani shaqaysan kara in la kitaabeeyo iyadana markaa waa masale khilaafiya iyaduna khilaafka in laga baxo weeye niyat limaama bay qaarkood qabaan inuu imaamkan lagama maarmaan tahay inuu niyoodo markuu imaam yahay waajib ay tahay qaarna waxba waajib maaha bay leeyihin dee markaa iskaba niyoodba istiqbaalu lqiblati wastidbaaruha maca asaatir suuliga hadduu qofku ku jiro dee qaarkood xadiidkii ibnu cumar bay haystaan lahaa nebiga ayaan arkay isagoo xagga dambe u jeediyay kacbada markaa waa iska jaais bay leedahay meelaha dee dhisan ayay leeyihiin culimada qaarkood qaarna ma banaana bay leeyihin taa laftigeedu wahaluma jara waxa aad tidhaahdaa maba banaanada raac dee inahaa kalena waa taas sidaa hore ha ahaato sunna ha ahaata in khilaafka laga baxo laakiin muraacaatu lkhilaaf khilaafka ilaalintiisa tushtarad lahaa shuruud shuruud baa loo xidhaya walaha alaslu dabata shuruudaana asalka kitaabkan aan ka soo gaabiyey wuu koobay waanu sheegay shuruuddaa shuruuddii buu markaa sheegayaa allaa yakuuna fii khilaafin muuqica walam yukhaalif sunnata liman daca saxad kownahu qawiya almudriki laa ka khilaafi daahiri id xaka adigu mala intaasina way ka mid weeye meesha ficilkay ka mid shuruudda waxaa u horeeya allaa yakuuna fii khilaafin muuqica khilaaf baad ka carartee mid kale waa inaanu kugu riday marka la leeyahay alkhuruuju min alkhilaafi mustaxab waa inaan dee mid kale lagu dhacayn waxba isma dhaabaan ila markaas sidaa awgeed baa faslu lwitr afsalu ee afdalu min wasl in witrigii la kala gooyo oon la isku xidhiidhin ayaa wanaagsan wasligaanu ka wanaagsan yahay waxba lama tixgelinin khilaafka abu xaniife ee sheegaya markaa inaanu wasligu bannaanayn waxa uu leeyahay lam yuraaca khilaafu abi xaniifa lianna min alculamaa'i man laa yujiizu lwasl qaarkood baan banaynaynba xidhiidh shardiga labaad waxa weeyaan in lam yukhaalif sunnatan haddii aanu sunno ka iman ka hor imanaynin weeye alkhuruuj min alkhilaaf marka la leeyahay waa haddaanay ka hor imanaynin ka bixiddaasi sunne sunnahoo liman dacaa daacigii weynaa u sugnaaday waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sunnaha oo saxat canhu sunno xagga nebiga ka ansaxay oo ka sugnaaday haddii aan la khilaafayn weeye oo markaad khilaafkii ka baxdo haddaad sunno khilaafayso sunnahun baa la xeerinaya khilaafkii haba lagu dhex jiree sidaa awgeed baa sunno waxa ah in gacmaha kor loo qaado dee afartii jeer fi salaa oo aada kor u qaaddo cidda markaa yidhi gacmahoo kor loo qaado salaaddu way ku buraysaa lagama dhegaysanin waa xanafiyadee hadaad gacmaha kor u qaad qaaddo waa kaa buraysa lagama dhegaysan kuwa ah maxaa yeele haddii aynu kuwaa nidhaahno alkhuruuj min alkhilaafi mustaxab weeye gacmaha ayaan kor loo qaadin dee sunnaa la khilaafaya oo sunnihii nebiga waxa saabit ku ah min na min riwaayati naxwi hamsiina saxaabiyan waxaa laga warinayaa de inuu nebigu rafculyadayni caadimun lilkhulfi waaba xaddu tawaatur bay gaadhay inuu fisilaa gacmaha kor u qaadi jiro shardiga saddexaad waxa weeye kownuhu qawiya mudrak meesha uu haleelayo khilaafkaasi de waa inay xoog badantay khilaafka la tixgelinayaa waa inuu daliil haystaa weey oo sheekha markaa wax khilaafaya haddii uu hafwa ku suganyo simbiraxsan yahay dee alkhuruuj min alkhilaaf waxba la odhan maayo la tixgelin maayo qowlkiisa ee waa inuu qawiya almudrak meel waa inuu haystaa oo nin meel ku tiirsan waa inuu yahay markaasaa khilaafkiisa la tixgelinaya laaki khilaafi daawuud aldaahiriy id xukiya can sheekhaa khilaafkiisaoo kale maya waa la isku tuurayaa maogta markaa daawuudu daahiri oo kale isagu meel khilaafkiisaasi mudrig ma aha buuha meel ma haysto ومن ثم كان صوم في السفر أفضل لمن قوي عليه ولم يبالى بقول داود أنه لم ي... لا يصح داود ظاهر وحولي الصوم في السفر لا يصح أيو لي رخصة وين لقى فايز داود لي لكن دا waxa soo aroortay fatxu maka iyo meelaha san filayana ahayd waqti day asxaabta barna ay soomanayeen barna ay iska afuranaayeen uu nabigu lahaa maanta waxa shaqeeyay dadkii soomanaa iyagaana ajrigii la tegay markaa dee culimadu waxay u badan yihiin adugu adilada marka la eegaba ama dhinacay uxoogronto in ruksada la qaato ayaa fiican laakiin qofka sooma laa bas markaa shaaficiyadu dee waxay leeyihin qofku hadduu karayo oo soomkii iyo safarkii uu isku karayo taasaa wanaagsan haddiise laakiin daciif uu yahay afurkaa wanaagsan markaa daa-udu daahiri waxa uu leeyahay asawmu fi safari laa yasix ayuu leeyahy markaa khilaafkiisaasi mushqawiy lmudrak markaa tixgelin maloo lagama baxaya oo lagu jiraya khaatima waa min furuuci hadihi alqaacidati fi lcarabiya waxaa ka mida qaacidadan mid lamida baa luqada carbeed kusoo aroortay idaa daara alamr fii daruurati ashicr aw altanaasub bayna qasri lmamduud wa maddi lmaqsuur faalawalu wlaa liannahu mutafaqu calaa jawaazih waathaani mukhtalafun fiih ismigu mar maqsuur buu noqdaa muusaa ciisa marna mamduud buu noqdaa sida samaaun saxraaun baydaaun wayaalahaas oo kale daba waxaa dhacda marmarka qaarkood kii maqsuurka ahaa kii mamduudka ahaa in aliftii laga jaro oo saxraa la yidhaahdo markaa waxaa sidaa loo yeelaya alifta loo jaraya wasankan shicriga ah ayaa la ilaalinayaa si aan u jabin oo saxraa-un haddii la yidhaha wuu jabaya markaa daruuratu shicri awgeed ayaa hamsaha loo jaraya markaa taa in la yeelaa way wanaagsan tahay buuri laakiin tanaasub awgeed matal faasilada oo kale laysu munaasabaynayo ama kelimaadka qaarkood laysu munaasabaynayo in shaygii mamduudka ahaa maqsuur looga dhigo iyada waa laga wanaagsan yahay buuri oo taa horena waa mutafaq tan dambena waa mukhtalaf markaa qaacido yaroo halkan qudheeda shabahaysaaanu halkaa ka soo helnay un weeyaan oo matal tanaasubkiina waa masale la isku haysta laakiin daruuratu shicri in mamduudkii loo qasrin karo iyadu waa mutafaq iska u iska raaciyuntaasi qaacidada intaa hore ku egta markaa alkhuruuj min alkhilaafi mustaxab iyo shuruuddiisii oo dee saddex shardiya intaasuu ku sheegay baabka wallahu aclam qaacidadani waxa ay leedahay addafcu aqwa min alrafc riixidda shaygii la riixo dib loo joojiyaa way ka xoog badan tahay koryeelidda sidaa awgeed baa shaygii marka la riixayo iyo marka la kor yeelayo uu kala xoog badan yahay mihaalkun baad ku garan waxa uhi waddafcu fii maa qaala kullu xabrin sida uu yidhi nin kasta oo caalimihi aqwaa waa ka xoog badan yahay min alrafci fajul weynow haddaba bilfikr fikirka aada masaa'ilka ka fikirto ku weynow oo qofku haddii uu mufakir yahay waxa uu noqday nin weyn amhilada haddii aynu soo qaadanno biyihii markaa qullataynka ahaa markaa biyihii mustacmalka ahaa marka uu qullatayn gaadho ma daahir noqonaya mise ma daahir noqonayo laba qowl baa ku jiray ha iyo maya lahaa macnaa biyihii iyagoo yar mustacmalna ah marka la kordhiyo ee ay bataan ay qollatayn gaadhaan daahir ma noqon karaan la isticmaalayo mise waa maya labaduba way jireen wain kaana lasaxu annahu tahuur sidaas waxyaaba ahaatay in la isticmaali karo laakiin waxa uu ku leeyahay isticmaalka markii horeba la isticmaalo qollateynkii ee lagu bilaabo ma ka dhigayo mustacmal bilaa khilaafba oo maala iyagiiyo qollateyna haddii la isticmaalo biyihii ilaa ay dee taqayur yimaado saddexdii dhinac midun ay iska bedelaan dhadhankii iyo urtii iyo midabkii ilaa midun ay iska bedelaan inta ka horaysa mustacmal ma noqonayaan markaa waxaana farqigu uu yahay waxa ay noqotay kar shay karaa baa jira karadii baa kala duwan oo marna qollatayn waa laga dhigay bacda an kaana mustacmala marna qollatayn buu iska sii ahaa karadii baa kala duwan markaa midna bilowgii hore ayay iska badnaayeen midna waa la badiyey markaa waxa u kala farqiya ana alkarata fi libtidaa'i ana alkarata fi libtidaa daaficatu wa fi lahnaa'i raaficatu wadafcu aqwa min arafc kolna waa la badiyey oo si loogu rafciyo oo kahradaasi ay u rafciso isticmaalka marna way iska badnaayeen markaa rafcintan waxaa ka xoog badan dafcinta oo kolka horeba joogta waxaa kaloo ka mid ah ninkii waxa uu heli karaa afadii inuu xajkii ka manciyo ayuu heli karaa laakiin haddii ay guda gasho miyay ka xalaaloobaysaa mise way sii wadaysaa laba qowl baa ku jiray marka oo qolyana ay lahaayeen markaa way ka xalaaloobaysaa qolyana ay lahaayeen maya way sii wadaysaa markaa dafcigii iyo iyo rafcintii waxaa xoog badatay dafcintii kolka hore uu ka joojinayay qofku haddii uu biyo haysto uma bannaano inuu gebagabaysto mar haddii uu biyo helayo inuu salaadii manciyana biyo heliddaasi way u diideysaa inuu salaaddii macnaha intuu gebagabaysto galo addukhuula fi salaa way ka manciyaysa laakiin isagii oo salaaddii ku dhex jira haddii uu biyo helo oo kolkii horena gebagabaysi uu ku tukaday kama jabaysa iyada maxaa yeelay addafcu aqwaa min arafc dafcintu waa kolkii hore oo biyahaasi ay u diidayeen tayamumka rafcintuna waxa weeye shaygii oo marka dambe dhexda ku joogsado cibaadadii ah waxaa kaloo iyaduna tusaale ah tusaalaha afraad labada qof dee haddii aanay isku diin ahayn oo ikhtilaafu diin meeshii uu jiro nikaaxii ma bannaana oo masel dee ninkii gaalka ahaa ruuxii dumarka ahayd ma guursan karo laakiin haddii uu labadii qof oo muslima ninkii uu gaaloobo nacuudu billaahi min daalik waxaa loo qabanayaa muddada ciddada waa fi lmadhab shaafici diintu caaye maalan waxay leeyihiin ha loo eego ciddada dhexdeeda oo haddii ciddada uu kusoo islaamana daama nikaax haddii kalena tanajasat ilfuruq markaas sababtuna waxa ay tahay kolkii horena nikaaxani muu bannaanayn ee uu gaalka ahaa ee ibtidaa'an laakiin kolka nikaaxii istimraariyaddiisa la eego wuu ka duwan yahay tii ibtidaa maxaa yeelay addafcu aqwaa min arafci oo kolkaa hore joojinta iyo koryeelista ayaa kala duwan marka imaamku haddii